bangiga amal xaruntiisa magaalada buuhoodle ayaa waxaa uu dahafuray barnaamijka ganacsiyada yaryar ah looga faa-ideynayo kaas ah oo ah faa-iido markaasi dulsaar la-aan ah ganacsiyada yaryarna lagu talagalay maamulka shirkadda amal xaruntiisa buuhoodle ayaa sheegay in ujeedkooda ugu weynay tahay inay maalgelin wanaagsan u sameeyaan ganacsiyada yaryar oo u badan dhalinyaro kuwaas oo ay ku taageerayaan hirgelinta fikradooda ganacsiga iyadoo loo marayo maalgelin toos ah xafiiska amal farciisa buuhoodle waxaan daafuraynaa oo daafurkiisa u fadhinaa barnaamijka qarduxasan barnaamijka qarduxasan oo adeeg ka mida adeegyada aadka u muhiimka ah ee uu bixiyo ee bangiga amal kaas oo loogu talagalay in lagu horumariyo ganacsatada iyo macaamiisha yaryar ee ganacsiyada yaryar leh si ay uga faa'iidaystaan oo ganacsigoodii usoo horumariyaan oo u kiciyaan barnaamijka qardu xasan waxa uu ka mid yahay baraajyo badan oo uu bixiyo bangiga amal sida hodmiyaha dhalinkaabka iyo maalgelintii oo waxaba la odhan karo aabbay u tahay weyneyd adeegyadaas oo dhammaantood bangigu ugu talagalay ee bulshadiisu inay ka faa'iidaystaan waxaynu hadda daafurkiisii joognaa qardu xasan oo ah barnaamij sanadkiiba mar la bixiyo oo bangigu sanadkiiba mar uu bixiyo uguna talagalay macaamiishu inay ka faa'iidaystaan oo ku soo kiciyaan oo ku soo horumariyaan ganacsiyadooda
sidoo kale qaar ka mid ah dadka ka faa'iidaystay maalgelintan ganacsi ayaa u mahad celiyay bangiga amal oo ay sheegeen inuu rumeeyey rajooyin ay ka lahayn dhinaca ganacsiga waxaan ahay magacayga waa safiye maxamed cumar waxaan ahay macaamiisha si toos sida tooska ugu xidhan bangigeenna weyne amal banki welibana si gaar ah uga faa'iidaystay adeegyada uu bixiyo allah mustacaan hadda waxaan ka faa'iidaystay adeegan qardu xasan waana markii afraad ee adeega aan ka faa'iidaysto aad iyo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin madaxda mid sare iyo mid hoose iyo mid dhexaba bangigeegan amal waxaan leeyahay ha lagu xidhnaado ha la dhigto hana laga qaato hana laga faa'iidaysto si fiican insha allah waxaan uga helnay magaranaysaa taageero iyo dhaqaale aan ku kubcisanay meheradahayaga khaaska ah magacaygu waa cali ismaaciil khaliif waxaan ahay ganacsatada gobolka cayn ilaah weyne subxaana watacaala waa mahadle waxaan rabaa inaan laba galmadood aan ugu mahad celiyo shirkadda amal banki oo runtii dadweynaha reer buuhoodle ama gobolka cayn ee runtii kasoo ka haqabtirtay waxyaalo badan ay u bahnaayeen runtii shirkadda waxaa odhan karaa iyadoo deegaanku uu xilli adag oo abaara ku jiray runtii waxaan shirkadda odhan karaa waxay dadka soo kicisay malaayiin qofa oo dhaqaalaha dib ugu soo celisay amal iyo sida akhyaarta amal ka shaqaysa ee ugu horeeyo cabdiraxmaan garaasoofe aan ugu mahad celiyay sida fiican uu dadka danyartaa iyo dadkii aan waxba haysan ee baahyaha gaarka qabay inay u fududeeyeen magacaygu axmed xariir ibraahim waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka cayn waxaan ka mid ahay bulshada waxle gobolka cayn ee ka faa'iidaystay adeegyada amal banki ay bixiso weliba adeega qardo xasanka waxaan marayaa gacantii saddexaad magaalada buuhoodle ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyinka dhinaca ganacsiga horumar ka sameeyey sanadihii ugu dambeeyey iyadoona haatan maalgelinta ganacsada yar loo arkayo inay sidoo kale door muhiima ka qaadan karto koboca dhaqaalaha